sidii dowladdu ay xanibaad ugu soo rogtay xaafado ay degaan soomaalidu flemington iyo weliba norad melbourne waxaa socday dadaalo ballaaran oo dadkaasi lagu caawinayo waxaana sidoo kale ka qeyb qaadanaya xubno ka tirsan jaaliyadda soomaalida codadka aad maqli doontaan waa qaar ka mida howlwadeenadaas waxaana codadkooda aad maqli doontaan madaale nasteexo iyo axmed kadibna waxaad maqli doontaan laba ka mida dadka degan isla xaafadahaasi waa xamse iyo weliba axmed iyo weliba xaawadheel
arrintan cajaa'ibka ay ahaa in dee dhowrka guri si gooni ah ama lockdown ka ka duwan dadka kale in lagu sameeyo waxaa iyadana dusha laga sii saaray oo aad moodaa in cusbitaalka la yidhi waa la samaynayaa ee ku yaala show groundka in iyaguna mataqaanaa cusbitaal gooniya oo iyaga keliya mataqaanaa lagu daweynayo inaad mataqaana muxuu ahaa marka inkastoo xaaladdu ay sac karan tahay oo dhibaato badan jirto laakiin soomaalidu waxaan jeclaan lahaa oo anigu aan ku oran lahaa in dhalinyaradu waxay yidhahdaan banooniga hala dejiyo in mataqaana muxuu ahaa ha inaan buuq iyo qaylo iyo iskawaal iyo maaragta maxaa waxaan laygu samaynaya iyo waxaan inaan mataqaana muxuu ahaa siyaabo loo dacwoodaa jira waxyaalo badan oo mataqaana waddanka maaragtay baa jira haddii qofku aaminsan yahay in khalad lagu sameeyey ha urursado maaragta caddayntiisa wixiisa kadibna muxuu ahaa laakiin wixii testiga ama baaritaanka mataqaana caafimaadkana waxaan dhihi lahaa ha la wada maro annaga nu wada wanaagsan tahay aniga laba iyo tobanka saaka communityga waa ku jiray waxbaan ka shaqaynayey waxyaalo badan oo khaldan way jiraan oo xagga dowladda xoogaa dadku lagu yaro dhaliilahayo waxna waa ka jiraan waxna kama jiraan aniga laba iyo tobanka saaka oo dhan masaajidkan joogay oo cuntooyin badan la keenayay baan masaajidka wax kala qaybinayey communityga gabdho iyo wiilal aad u fiican oo ilaahay khayr ha siiyaba aad iyo aad iskugu xilsaaray afka xirtay gacmaha galaafis gashtay caafimaadkoodii ka doorbiday inay guriga joogaan inay dadkooda wax siiyaan maasha allah ilahay khayr ha siiyo hawshan howl adag bay ahayd markay bilaabatay ilaa haddana weli way adag tahay dowladda way isku dayaysaa in dadka caawiso laakiin sida howsha loo wado markii hore ma fiicneen hadda waxaa moodaa inay soo fiicnaanayso isbeddelkan wuxuu ka dhacay dadka community u shaqeeya oo dhan isku imaaday oo kala hadlaya maalin walba dowladda inay wax ka bedesho siday hoosh u wadaan marka hadda waxaan isku dayayna inaan dowladda la shaqeyno si ay si sax ah dadka u caawiyaan for example cuntadii shalay dadka loo geeyay cunto fiican ma ahayn dad badan baa jira oo medication u baahan oo ilmo yar haysta oo aan medicationkooda lasoo gaarsiinin ilmo ilmo yaroo badan baa guryahooda ku xiran oo waxay qabtaan aysan jirin oo banaanka u bixi karin faamiliyada qaarkood internet ma haystaan waxay sameeyaan ma haystaan marka ayagoo aan isdiyaarinna waxaa lagu dhahay guryaha kama soo bixi kartaan khaladku wuu dhacay laakiin hadda waxaa waaye inaan iska shaqeyno oo aan isku dayno inaa dadkeena caawin howlaha ugu badan oo haysan maxay ahayd
hadda hawshii ugu fiicneed oo aan arkay maanta waxay ahayd masaajidka amsa ayaa volunteers badan iskugu imaadeen oo intooda badan ay dhalinyaro ahaayeen dad badan baa cunto soo donate gareeyey oo keenay masaajidka meeshaasaana lagu paak gareeyey hadda marka waxaan sugaynaa inaan dadka guryahooda ugu geyno ilaa hadda volunteerska weliba meesha way joogaan weli way sugayaan dowladda inta badan ma ogola in in cimaaradahan la galo laakiin dadka diyaar bay u yihiin inay u qaadaan hoosh ugu weyneed markaan arkay u fiicneed waxay ahayd masaajidka amse hooshuu ka qabtay kuwa qaarkoodna community leaderska qaadayay ayagoo oo boliiska la socdo kuwa qaarkoodna hoos baa loo dhigayay oo familiga markii inta la waco ayaa lagu dhahaya soo deg oo cuntadaa soo doono marba sida mar walba arrintan waa isbedelaysaa mar walba dowladda wax cusub bay soo dejinaysaa wax la qaban karay waxaan la samayn karin marka waxaan isku dayaynaa inaan dowladda la shaqeyno laakiin aan weli aan cuntooyinkan iyo alaabtan soo diyaariya aan gaarsiino hoyshaska degan waxaa noo qorsheysan marka ugu horeysa inaan cuntadan iyo medicationkan dadka gaarsiino waqti badan baa kasoo wareegay since ay galeen lockdownka oo aanan intooda badan waxba la gaarsiinin marka our number one priority waxaa waaye inaan cuntada iyo medicationkan dadkan u geyno iyo inaan dadka mental health illnesseska qaba inaan u keeno mental health specialist insha allah saasaan ku dayaynaa waxa ugu horeeya oo
maalintii labaad baan galnay waxaan soo galnay xilliga xilligeedii macnaha afartan iyo sideed saac baa kasoo wareegtay xilliga aan soo galnay guryaha oo la yidhi maxay banaanka uma bixi kartaan shaqa hoos ka socota oo waxay samaynayaan testigii bay samaynayaan covid nineteen kii bay test garaynayaan anigu waxaan ka mid ahay marka dadkaas xaafadda filminton degan uu ku dhacay lockdownku shalay baan testig iska soo qaadnay waxaa microfonka laga hadlaya waxay leeyihiin level one level two ha soo degaan markaas level one iyo level two baa degaya testigay soo marayaan haddana level three level four bay ku dhawaaqayaan haddana level three level four baa ayaa ayaa maxay testiga soo maraya saasay shaqadu ku socotaa testiga haa way naga qaadan laakiin waxay waxay dhaheen two three days two days bay qaadanaysaa ilaa hadda weli natiijadii lama lama helin waa gartay axmed adiga xaaladda ka waran laba maalmood kadib
mahadsanid xasan iyo xamse iyo ummadda soomaaliyeed meesha ku jirtay wix kalaba ku jiro oo dhegaysanayo waa soo sheegay aniga saddex three days abu haastay adinka labaaba nooga dhigteen oo nagu soo yarayseen way dhacday sax weeye maalintii waxaana way ka dhaceen oo maqribkii ayaa ti keliisa dadkii oo loo sheegin oo waxba misee soo dhacaya lagu yidhi qof guriga hadda deg labada xafsad haddaad degan tahay kama bixi kartid wixiyaa dadkii dad badan confuse noqda oo macnaha waxba ma haysan guryihii iyo cariiriya iska jiray dad badanoo waxba gacmaha kusoo qabsadeen caano iyo rooti wixii laga gaaray wixii wax ka gaaray way kusoo qabsadeen waxaana runtii waa ka xunnahayoo waa lagu soo celiyey waxa lagu yiri guryihiina ku noqda soo markii dadkana hadde kalsooni badan ma qabine amar guuda booliis meeshii dhooban waa lasoo war noqdayoo guryihi lasaga soo laabtay sidiiyaa lagu joogay daaqada fifiris ayaa ka dhacay runtii markaan ka hadalno sida guud wixii kole teleefanada hayno iska warqabnay wax keenu wax weynoo dhib ma jirin testigana annaga waxa weeyaan maantayo ayuu bilowdayo dadka qaar xaafadaha waa laga soo qaaqaaday marka soo xamse sheegay qoloba mar baa loo yeerayey dadkana waxaa lagu yeerayay si guud two three days qaadanaysaa marka gurigaaga iska joog markii mishir kusoo dhacana wixii ka dambay arkayna mala afar beri iyo shan beri iyo fourteen days waxay qaadataba marka general sida guud waa kaas de markii lagu yidhaahdo guriga ha ka bixin adoo hata bixitaanka waskeeraay waxay noqonaysaa marka ina haddaneed waktigii kula sii bato gurigiiba kula xiriiri kuu noqdo marka waa dareemi karnaa laakiin hadda soo faaray soo guud waa gartay xamsa dhanka adeegyada aada looga cabanayay beryahan weliba maalintii shalay ahayd dad caan ka go-een dad naabigii ka go-ay dad daawooyin ka go-een maanta ma dhaantaa bay kulan tahay maalinta shalay ahayd guud ahaan ama adiga idinka qoys ahaan ha shalay marka loo eego maanta shalay maadaama wixii oo dhan ay iska emergency ahaayeen baahiyo aad ba u badnaayeen laakiin maanta qofku wuxuu uu rabo hoos buu ka helaya sida caanaha rootida neebiga ciyaalka waxyaalaha daruuriyaadka uu helayaa waxyaalaha runtii qosolka oo lala yaa waxay tahay oo hoosaan ku arkay mar aan degtay laba nin oo boolisku hoos ku celcelinayaan marka sheekadii sii dhuxayna waxay boolisku ku leeyihiin maxaad halkan u joogtaan macnaha way hurdeen marka way soo kaceen mayna ogin lockdownku inuu dhacay marka waxay leeyihiin maxaa maxaa dhacay bay leeyihiin booliskii weydiinaya what's going on tay hayaan markaas boolisku waxay ku leeyihin lockdown baa dhacay wakaas way fahansiin kari laayeen macnaha in xaaladii ay isbedeshay markaas waxay ku leeyihiin aan baxno bal horta air fresh baan u baahannahay so guys meeshan ka dhaqaaqilay boliski bayley boliskina waxay isku daya inay fahansiiyaan in macnaha xaaladii maxay yaday sidii iska soo bedeshay sidoo kale one twenty one twenty sixka sartaas wiil aan saaxiibano ila soo xiriir wuxuu ii sheegay waa dhalinyarta shaqaysa marka wuxuu yidhi markaa shaqadii soo dhameeyay baan seexday waxaan soo toosay buu yidhi lockdown oo lagu jiro hoos markaan usoo degtay waxa lagu ma bixi karaysid aniga sidoo kale waan yaabay buu yidhi maxaa dhacay markaas waxa lagu yidhi xaaladii coronavirus baa maxayday kasoo dartay marka gurigaaga ku laabo markaas waxaan ku yidhi war afaratan saaco baan hurday marka bal xitaa cunno ii keena way dib ii soo celiyeen cunna ii dooneen buu hadda marka waa gartay sheekooyin badan oo cajiibaa jira axmed raashinka markaan ka hadlayno raashinkii lagu dhigay albaabka hore xalay miyuu ahaa mise shalay bal ka waran wallaahi kaligay may dad badanaa loo dhigay dad meesha microfonka laga hadlay waxaa lagu yiri raashinaa iridigi yaalo so everybody has looked for and take it meeshaala fiirfiirinay baca meesha ku arkay actually waa soo qaaday oo wax qudaar shiidan camal u samaysan ka samaysan yihiin sidaana u fiiriyey waxaa arkay ab waxay ku jiraan marka waxaan ku sameeya ilmihiyaan ka celiyey aniga marka internetka taa u fiiriyey maba taababa kole dad baan la tashtay oo ciyaarta xasan ku jiro wixii adugu marka dad fara badan way arkeen laakiin xaqiiqadii marka waxay noqdeen waxyaabo oo sida doofaar iyo waxyaabahaas i hope dadka inta badan waa ma arkin dadkeenu waa dad fiicano dadkeenu waa dad fiicano wax akhriya sidii loo maleeya ma ahan marka inay ka badbaadeen waa umalinaya inta badan because trolliya banaanka la yeeleen inta badan way iska celiyeen wallaahi xasanow eedow horta annaga alxamdulilah waa caafimaad qabnaa dowladda waa noo dadaasha aad iyo aad bay u dadaaleen dowladdu markii lasoo xiraynayayna t v-gan ka maqalnay kabacdina waxaan aragnay ciidamadii baa noo yimid waxay dhaheen xerooda waan xeroonnay runtii beenkuuma sheegaye si fiican baa naloo maamulay laakiin waxa kan haddaan nala xeraynin eedda waa sii badan lahaayeen dadkuna waa dhammaan lahaayeen waxa kan waa wax annaga noo fiican waa wax annaga noo roon aad iyo aad bay noogu dadaaleen waxaan garan weynayna garansiiyeen maxaa dhacay dad badan baa laga helay soo ma adan garan marka dadkaas qaba iyo annaga haddaa isku dhex laalaano dad badan ugu yaraan laba kun toban kun oo qof baa baabi'i lahay si fiican bay sameeyeen markayna xereeyeen raashinkii bay noo keeneen cabbitaankii bay noo keeneen hal maalin lama gaajoonin ilaa haddeer bannaanka bildimada waa raafin waxay keeneen sokortii waxay keeneen burkii waxay keeneen saliiddii waxay keeneen cabbitaankii waxay keeneen baastadii wax naga maqan furuudkii jiiskii wallaahi reer walbaba wuxuu qaatay wallaahi kartoon moos ah kartoon yaanya ah kartoon liimo dhanaan ah kartoon oranji ah tufaaxa wax wax nalaga maqlaysiiye maleh maqsuud baan ku nahay in nala xereeyo aad iyo aad baynu daryeel aan darawey u mahadsan yihiin